oo hadalka afka soomaaliga oo lanka magac daray afka aayawa walibaa soddonkii sano ee laha dhaafi ahaayay kuwa laga dhex dariya afka qalaada walibaa inta badan sheenaya dadka dibadda ku kooyawa haddaba meeda kaalinta aada iyo kalata adeegsiga afkaana aayow ee soomaaliga maadaama aada yeeta tan afbaraasa owlaada maano maxamed nuur oo ah maamul ku-xigeenka gabdho iskuulka cabdalo deerow oo martag ahaydii barnaamijka haweenka raadiyo arlaada iyo ku warantay muhiimada afkaano hooye uu saleeyay af soomaaliga iyo sida la badbaadiyi karo afka soomaaliga maasha allah kaalin wiinga kaleta hooyada waa barbaaryaha koowaad ee ubadku ee inagu markii ismarkaasay dhalada ahay nuujiyaasa ahay barbaariyaasa caanada si qaabkii usun dhammow hadii hada unug yar aadis la dowaadi hadii awka la dow inshal duwanta waayo aada is afgorodaay unug walifadaw aada goradaas laakiin awka ma gorada kor taasna waliba koos garay indhawaantiy markaas indhowtay iyo unuga oo hahana qaadaw markiisa hahidaa qowba usa maama usaka bilaawo usoo maamahan erna baaba ma eraw marka hooyadan waliba hee barbaaryaha koowaad ee mayla eraayso unuga markaasay afka iyo soomaaliga kahaga korto ama mayla eraayso af soomaaliya usa dhan af soomaaliya laakiin kelmado on ka horeey waliba unuga ku qaaday aada ku qaaday madi meela aada haka afbardo aadi ha afbarto qaabka iswalansiyaw hadii usa anjeero fadaw qaabka onka sheege qaabka isuga hayaa la rahaas hadii usa bii fadaw qaaba anka sheegay qaabkasaa la rahaas hadii usa shaahi fadaw hadii usa naas fadaw xataa marka waliba hee yee kaalinta koowad ba yeelle kaalin mugwiinga ku qaadadaas markii ha barbaarada kadib iyo may kooya unuga ini dugso haljeeyoy leer dugsigaasi ha ka aftaxe markaas kadib badan iskool haljeeyay marka waliba hee kaalin muglee kalata barbaarinta mayla eraayso afka ayo waliba kumid ahaa unugun horto markiisu ko markiisu dhalad haqa ankuray is waalidiintiiska ley wala inis magalambi unug magalaan ee hadii hooy hooy adagee gurta magakasa laakiin unuga hadiiba isu magaba ka magacaawiye markii isu markaas hana qaadowba hadii aad hibala aad erta markiibaha ka daye taasna waliba kumid eta barbaarinta kumid eta unuga marka dambe waliba ha kiigsade inis caano dalbada caanadaasay qaab us aadisanka sheegaa jirta qaab iyo ka fahmaasoo jirta markuu fahanka dhan wali ku kooyo aada ku lagu hormarii karo ini dhaqaale lan helo dadkaana mayla eraayus oo aqoon-yahanada eh siyaasiyiinta eh ee mayla eraayus qurbo ka nool dalka ka nool waliba insheegana ini lamba afshe anku maarmaan afkun la hormari dhaqaale la kabi hisooyinka la ka dara iskoolaadka mayla eraayus laha kabiiri tanyeeda ya mayla eraayus ka hormaray waana codsadaan hadii ina baax waxbarasho ahaan jaranaa kaalamo ama shirir oo gudbiyaasan ama fariimo oo bulshada isinka talagaleen si lan ilaali waana lan hormari adeegsiga afka ayow haa fariimo badan a jira fariimo badan a jira bulshada waliba lenaa mayla iraahi usu lama afjeewalka iyo lama dhuljeewalka iyo una afkeen uni isku leh ka shaqaysanen xafiise mayla eraayus halha karogay ini mayla eraayus isteedkaan sheegahay ini afmaymay mayla eraayus walaka shal warqaadada hooba gaalko kooy koo unturjumaw la jara kan unturjumaw maxaa tiriyada usolaki unturjumaw ad maymay inka sheeg
hooyo faadimo xasan cabdi oo ku mid ee hooyooyinka ku noola magaalada baydhabo ayaa dhiniga kiisha ku hadalaya walbarashada owlaada afka aayow ee soomaaliga laga tarbiyeeyaba owlaado korsimadiyo iyo owlaado barbaaradiyo aada leta aawlow aawaayo usoo dhalayna wal usoon barbaarii korna iraabtaysiisus kiinka tawmaaba kiinka mashquulana iyo alka korsimadiyo walbarashadiyo magaaga unuga biyowshay aada leta arika ishareeris may fadaw magilan biyana unuga naftarshayba wal sismadana aadaaska lata maga barowkana aada lay ada barbaarantiyo ubadka barbaaristiisa aada lay lata wal ogeeka oo maga kalanbiyaw male magaasho ii unuga ii raanta ii korsimada ii xanaanada ii aada lay lata aada kow walbarashada ida iyo xanaanadiya lata aada walbaraasa walbarasho dugsi lay haatay iskoolay hatii ee baraasa dugsiga intii liindeerna aada walbaraasa hata iskool intii liindeernana aada walbaraasa hibilowka yaa lata aada lay walbarashada aada aada lay yaa lata yeeda lay hanaanada yaa lata walkasta dhan yaa lay aada lay inta badan xafiisyada shaqada goobo ganacsiga weliba laka isticmaalay afka qalaada iyoodana yaraatay adeegsiga afka aayawa